waxaan kaloo waraysi ka qaadnay maxamed cabaase geele oo ka tirsan ururka daryeel inagoo weydiinay sida u arka banaanbaxan maanta iyo meesha uu ka yimid gobolaha
maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed cabaase gelle oo ka imi minnesora minneabolis maanta shucuurtaydu aad iyo aad bay u weyn tahay anigoo kumanaan heer khaatumaa aanu aqalka cad hortiisa aan isugu nimi farxaddayduna waa midaan lasoo tirakoobi karin waxaannu u taagannahay maanta oo aanu u siinay waddadaa dheere labaatanka saacadooda khaatumo sidii ay meel kastaba adduunka uga hirgeli lahayd waannu ku faraxsannahay dooni mayno goa soomaaliya waxaanu u taagannahay khaatumo heer khaatumo waxaan leenahay haddaannu maraykan joogno waannu idiin dhimanaynaa waannu hiliyo hobaannu iga garab taagannahay idinkuna inaad sidaa aannu cadceedda u taagannahay haddeerto inaad idinkuna isu garab qasataan oo aydan isu kala saarin kana heer hebelay kanahna heer hebela waxaannu jecelnahay waxaannu doonayna nala garteen madarayaalow dhammaantiinna way islaamay anigoo af ku hadlaya afka ururka daryeel assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gobol intee ka timid meeqa saacadood baana soo socoteen waxaanu soo soconay labaatan saacadood gobolka minnesora baan ka imi gobolka minnesorana waa gobol runtii aad iyo aad waddadiisu u dheer tahay gobollo badan baanu soo marray masaafada dheer waxaanu soo marray khaatumo iyo somalilan sidii aanu dhibta ay ku hayso gobolladayda aan uga hadli lahayn